sharciga ku noqoshadiisa cutubka sideedaad oo amarkii aan maanta idinku amrayo oo dhan waa inaad wada samaysaan si aad u noolaataan oo u tarantaan oo aad u gashaan oo u hantidaan dalkii rabbigu ugu dhaartay awoowayaashin oo waa inaad xasuusataan jidkii uu rabbiga ilaahaynna ahu afartanka sannadood idinku soo dhex mariyey cidladii si uu idiin hoosaysiiyo oo uu idiin tijaabiyo si uu u ogaado wixii qalbigiinnu ku jiray bal inaad amaradiisa xitinaysaan iyo in kale wuu idin hoosaysiiyey oo gaajuu idinku riday oo wuxuu idinku quudiyey maana aydnaan oqon oo awoowayaashiinna ayan oqon inuu idin ogeysiiyo inaan dadku kibis oo keliya ku noolaan laakiinse uu dadku erey walba oo afka rabbiga ka soo baxa ku noolaado oo afartankan sannadood dharkiinnii aad qabteen idinkama duugoobin oo cagihiinnuna marna ma bararin oo waa inaad qalbigiinna kaga fikirtaan in rabbigu idin edbiya sida ninka wiilkiisu u edbiyo oo waa inaad xejisaan amarada rabbiga ilaahayna inaad jidkiisa ku socotaan oo aad isaga ka cabsataan waayo rabbiga ilaahayna wuxuu idin keenayaa dal wanaagsan oo ah dal ay ka buuxaan duudurro biya iyo ilo iyo biyo mool dheer ka soo baxaya dooxooyin iyo buuro waa dal ay ka buuxaan sarreen iyo shaciir iyo geedo canaba iyo geedo birdaa iyo rumaan oo waa dal ay ka buuxaan saliid saytuun iyo malab oo waa dal aad waayitaan la'aan kibis kaga cunaysaan oo aydnaan waxba uga baahnayn waa dal dhagaxyadiisu ay bir yihiin oo aad buurihiisana naxaas kaga qodan doontaan oo intaad wax cuntaan ayaad dhergi doontaan oo markaasaad rabbiga ilaahayna ugu mahadnaqi doontaan dalka wanaagsan ee uu idin siiyey digtoonaada waaba intaasoo aad rabbiga ilaahayna ilowdaan markaad xejin weydaan amaradiisa iyo xukumadiisa iyo qaynuunadiisa oo aan maanta idinku amrayo oo markaad wax cuntaan oo aad deregtaan oo aad guryo wanaagsan dhisataan oo aad degtaan oo ladiinna iyo idihiinnu ay tarmaan oo lacagtiinna iyo dahabkiinnuna ay bataan oo waxaad haysataan oo dhammuna ay tarmaan uu qalbigiinnu kor u kacaa oo aad ilowdaan rabbiga ilaahayna oo idinka soo bixiyey dalkii masar iyo gurigii addoonsiga isagaa idinsoo dhex mariyey cidladii weynayd oo cabsida badnayd oo ay ka buuxeen awiisooyin qaniyo kulul iyo hangaraalayaal oo ahaa dhul oomane ah oo aan biyo lahayn oo dhagax madowgii ayuu biyo idinka soo bixiyey oo intaad cidladii joogteen ayuu idinku quudiyey maana aan awoowayaashiin aqoon waxaas oo dhan wuxuu u sameeyey si uu idiin hoosaysiiyo oo idiin tijaabiyo si uu ugu dambayntiina wanaag idinku sameeyo waaba intaasoo aad qalbiga iska tidhaahdaan xooggayaga iyo itaalka gacantayada ayaannu maalkan ku hellay laakiinse waa inaad xasuusataan rabbiga ilaahayna waayo kan xoogga aad maalka ku heshaan idin siiyaa waa isaga inuu adkeeyo axdigii uu awoowayaashin ugu dhaartay siday maanta tahay oo haddaad rabbiga ilaahayna ilowdaan oo aad ilaahyo kale raacdaan oo u adeegtaan oo caabudaan hubaal waxaan maanta idiin markhaati furayaa inaad baaba'aysaan sidii quruumihii rabbigu hortiinna ka baabi'iyo oo kale ayaad idinkuna baaba'aysaan maxaa yeelay waad diideen inaad codkii rabbiga ilaahayna maqashaan